You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
etoobiya waxaa ka dhacay isbeddel ballaaran muddo hadda sanad laga joogo ururka o n l f oo halkaasi dagaal kula jiray dowladda etoobiya waqti badan ayaa hadda xubno ka tirsan ay qurbaha marayaan iyagoo shacabka kala duwan iyo qurba joogta la hadlaya studioga magaalada melbourne waxaa nala jooga oo nala fadhiya afhayeenka ururka o n l f waa cabdulqaadir xasan hiirmooge oo sidoo kale cadaani loo yaqaano cabdiqaadir kusoo dhowo idaacadda s b s bismillaah aad baan idiin salaamaya idaacadda iyo howlwadeenkeeda qiimaha badan aad baan u salaamaya bal haddaad marka hore eh, shacabka u sheegto xaaladda guud ee dalka etoobiya hadda uu ku sugan yahay Eh, aad iyo aad eh, xaaladda etoobiya waxay iyo geeska afrikaba xaalad kale guuru ku jiraa waxaa jira taliskii hore waa kii isbedelay muddo sanad laga joogo Eh, lix sano ka horna eh, keligii taliyihii hore etoobiya eh, ninkii keligii muddada dheer ka talin jiray meles baa ka baxay marka etoobiya xili kala guur ah oo muddo soo bilowday lix sano ah haddana sanadkii u dambeeyey qaatay isbedel degdega iyo xawaaro badan ku socday baa yaa yaa ka dhacay kana socda dhulka soomaalidana saameeyey derisyada oo jamhuuriyadda soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ay degtay ee geeska afrika dalalka soomaalida yaa yaa saameyn kule baa ka socda marka isbedel xagga eh, positiveka u socda dhinaca togan u socda soomaalidu ay eh, wax badan ka faa'iideyso sidii hore si ka dhaanta ay ay ay ay, ay ka helayso yaa ka socda marka waxaan is leenahay isbedel xilli kala guuru maraya dhinaca fiican buu u socdaa X- arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka iyo xoriyadda xoriyadda saxaafadda iyo xoriyadda dhaqdhaqaaqa e- e- insaanka wax badan baa isbedelay siyaasiyan iyo amniyanna way isbedeshay etoobiya oo deganaansho xagga nabadgelyada way soo kordhay walow xagga siyaasadda ayna weli saldhigin waa gartay eh, dabcan labayo toban bilood baa laga joogaa markii urur ahaan aad ku dhawaaqdeen xabad joojin aada la gasheen dowladda etoobiya labayo tobankaas bilood kadib urur ahaan maxaa inii qabsoomay idinka marka wax badan baa noo qabsoomay heshiis eh, qiimo badan oo mabdi ah wuuna dhex maray innaga iyo dowladda etoobiya Eh, wadahadal sii socdaa ka dhashay oo hadda arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelya arrimaha siyaasadda oo hoos loo sii gelaya si faahfaahsan heer kilil oo dowladda eh, ismaamulka soomaalida ee somali state iyo jabhadda wadahadal baa u socda dowladda federaalka etoobiya iyo jabhadda wadahadal baa u socda waxaa noo hirgelay eh, eh, dhulkii iyo dalkii soomaalida somali state baa iyo jabhaddii ka howlgelaysaa sagaashan iyo saddex degmay ka howlgelaysaa kow iyo tobanka gobol bay ka howlgelaysaa malo- magaalooyinka waaweyn ee etoobiya ka howlgelaysaa caalamka iyo deriska geeska afrikana si fiican bay uga howlgeli jirtay dhowr iyo toddobaatan jaaliyood baa u shaqaynaya hawshii gudaha iyo dibadda way isku xidhmeen dadkii soomaalida cabs nabadgelyada ee geeska africa maanta dhulka ugu nabadgelya badan waa dhulka soomaali somali state soomaalida ogaadanya ku nool yihiin ama soomaali galbeedle dhulkaas maanta meesha ugu nabadsan dhulka soomaalida weeye meesha ugu nabadsan ee deegaanada etoobiya weeye marka waxaan is leenahay ee, midnimo badan baa u kordhay dadka soomaalida isfahan baa ma- ee, ismaamulka xukuumadda ismaamulka iyo jabhadda u kordhay ee, shacabkii iyo jabhadda oo gacmaha is haysta iyo dowladdii kililka ayaa danihii soomaalida iyo xuquuqdoodii iyo ee, ee, arrimihii ee, ee, ismaamulkaba ka wada shaqaynaya tallaabooyin waaweyn baan hore u qaadnay oo dadka soomaalida ku nastay arrimaha xuduudaha iyo colaadihiibaa wax laga qabtay ee, arrimaha siyaasadda wax laga qabtay midnimada dadka soomaalida wax laga qabtay dibdhiska dowladda soomaalida wax laga qabtay marka meel fiican baan maraynaa waa gartay eh, dabcan labayo tobankaas bilood sidaa sheegtay eh, q- qaybo badan oo waddanka ah aad soo marteen shacbi badan oo kala duwan baa la kulanteen Eh, shacbigaas maxay idiin sheegayeen idinkuse maxaa u sheegayseen himiladoodu maxay tahay Eh, maxay ku riyoonayaan markaas in etoobiya ama gobolka soomaalida uu noqdo mustaqbalka dadkaasi nabadgelye ay aada u dalbanayaan waxay jabhadda ka dalbanayaan inay arrimaha nabadgelyada xoojiso oo ay nabadgelyo eh, eh, ku wadato howlaheeda oo dadkan markay jabhaddu xabadda ridaysay ee halgamaysay dhibaato badan baa loo geysan jiray xanuunka wuu ka muuqdaa oo nabadda aad bay dadku ugu u- u hadalhayaan inay nabaddu xoogeysto una taageersan yihiin uguna faraxsan yihiin asbaabahay jabhadda ku taageerayaanna waa ka mid waxaa kaloo ay dadkaasi ay ay muujisanayaan oo in laga dulqaado doonayaan dulmi ay etoobiyaanku ku hayaan oo inay ka hooseeyaan qo- qowmiyadaha kale inay ka xuquuq yar yihiin inay ka qayb qaadashada iyo power sharinka inay soomaalidu ka hooseyso xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga amniga in lagu gacan bidixeeyo xuquuqaha iyo dowladda iyo iyo iyo systemka dhaqandhaqaale ee dalka in soomaalida lagu gacan bidixeeyo marka inay soomaalidu helaan xuquuqda siyaasiga ay xaq u leeyihiin ayay dalbanayaan waxaa kaloo dalbanayaan inay inay horumarin helaan oo oo facilitieska iyo hor adeega bulshada ee waxbarashada iyo caafimaadka iyo jidadka iyo biyaha iyo isgaadhsiinta waxa nolosha casriga daruuriga aad buu yay u hooseysaa dhulka soomaalida qodobkaana in wax lagala qabto way doonayaan marka arrimahaasa hamiga dadka ugu badan maanta ee shacabka kasoo dhex shanqaraysa waa gartay urur ahaan ururkiina onlf dabcan waxaa lagu yaqaana urur inaad tihiin xornimo raadisa dowladda etoobiya la dagaalamaya waqti dheer dowladda etoobiya aad la dagaalameysaan meesha hadda way ka baxday gobolka soomaalida hadda maamul baa ka jira oo dowlad baa ka jirta marka idinka doorkiinu hadda waxay ka dambeya muxuu noqonaya doorkani wuxuu yahay urur siyaasi ah oo gobonimo doonaan nahay oo nabad ku halgamaya oo dadka soomaalida dulmiga ka dulqaadaya oo xuquuqahooda siyaasiga ay katalintu ka mid tahay ee power sharing ka mid yahay ee dhaqaale iyo system dhisan oo dhaqaale oo madax bannaan system dhisan oo dowladeed system amni oo iyagu leeyihiin inay qowmiyad jirto oo ismaamul iyo autonomy xoog leh horta inay helaan dadka soomaalida waa qayb ka mid a ay katalinta wey autonomy xoog leh oo qofka sharaftiisa iyo noloshiisa iyo dhaqaalihiisa muxuu ahaaye ilaalisa inay helaan marka doorkana waxaa weeyaan jabhaddii onlf mabaadiidii ay aaminsanayeen sideeda ugu sii halgamayso inay xabadii un ka reebtay meeshii qoriga xooganaa hadda inuu qalinku xoogeysanayo inaan xuquuqo badan dadka soomaalida usoo celin karo in xeerka xeerarka etoobiya dastuurka ugu wen yahay inay xaqa ayakatalinta ogol yihiin xaqa heer go-itaana ogol yihiin qoladii isdiyaarisa inay samaysan karto inuu space weyn oo dadka soomaalida wax ugu qaban kara noo bannaan yahay oo inta xorriyadda ka horreysaba nolol qiimale lasoo gaarsiin karo dowlad xoroobi karta lasoo gaarsiin karo dowlad inaan beyska hoose ka dhisno dadkanaga ka dhisno yaa yaa kamid ahay katalinta oo ismaamulaan afkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo nabadgelyadooda iyo iyo systemkooda dhaqandhaqaale inuu salka ka dego inaan dadka soomaalida u samayno wixii intaa ka dambeeya in etoobiya wax la qaybsadaan hadday doonaanna aayahooda ka tashadaan oo habkay ula noolaanayaan shucuub badan oo etoobiya ah baa sidaa doonaysa keligana ma doonaya shucuubta etoobiyana sidaa way isla ogoshahay federaalka iyo aaya katalintan etoobiyaanku way wada ilaashadaan marka waxaa u weyn onlef waxaa u yaala space weyn oo dadka soomaalida wax ugu qaban karto jabhad goobnimo doona oo aan dagaalamaynin oo hab siyaasadeed iyo hab dhaqandhaqaaleed ee ugu halgamaysa xuquuqdii dadka soomaalida ah weeye waa gartay waxaad ka dhawaajisay dhowrgor kusoo celisay kelmadda autonomy ah marka autonomy dabcan waxa weeye inaad arrimihiina hoose u madax bannaantihiin oo waxyaalo badan aad idinku xorriyad u leedihiin laakiin markaas macnaheed ma waxa weeye madax bannaanidii guud oo etoobiya aad kaga go-daan waad ka tanaasushay annagu sidaanada waxaan u halgamaynaa dadkana in ayaa ka talintiisa la weydiiyo inaan intaan darafkaa kaga bilowno aan daraf kale ku geyno ciidanka etoobiya oon dalka ka saaro keliya ma ahayn hadafku hadafku wuxuu ahaa in etoobiya la ogoleysiiyo dadka soomaalida in aaya ka talintooda wadiyo afti laga qaado taasa iyana diidaneyd mabda'a qaanuuniga ee caalamiga aan ku halgamaynana kaasoo ah waa mabda'ii qaramada midoobey ay qaateen dagaalkii labaad ee adduun kadib dowlado badan iyo ummado badan ku xoroobeen markii dagaalkii qaboobaa ee soofiyeedku burburayna ummado badan ay ku xoroobeen xaqa ay katalintu waa xaq caalami ah kaasaan ku dagaalamayne ciidamada etoobiya xoog baan dalkanaga kaga wada saaraynaa keliya maahayn xaqa ay katalintana maantana waan u halgamaynaa xeerarka etoobiyana way ogol yihiin eritreyana daraad bay ku goday ummado kalena way dabaqi karaan marka autonomy markaan leenahay waxaa weeye xeerarka etoobiya iyo systemka maanta u dhaqantahay autonomis baa ka jira ka ugu dacifsanka soomaalida weeye marka autonomy xoog leh yay ummado badan haystaan oo dhaqankooda iyo dhaqaalahooda iyo diintooda iyo afkooda iyo horumarintooda si fiican u socoto marka dadka soomaalida xaqa inay helaan soodowma horta intayna helin intayna go-in inay helaan xaqa ayakatalin xaqa ayakatalinta ayakatalinta waxaa ka mid a inaad ismaamusho adugu oo dadkaaga maamusho hanaankaaga iyo habkaaga iyo afkaaga iyo diintaada dhaqankaaga aad horumarayso iyo aqoontaada iyo systemka dowladeed oo soomaaliyeysa inaad hesho waxay etoobiya la wadeegaysa ha yimaadeen marka ummado badan baa haysta autonomy xoog leh dadka soomaalida waxay u qalmaan ooy xaq u leeyihiin oy gayaan ismaamul u eg wax madax bannaan inay leeyihin siday ummadaha kale leeyihin maanta tigreegu siduu u dhisan waad arteen oromadu ismaamulkeedu noocu yahay nooca axmaara axmaaro ismaamulkoodu noocu yahay maxaa midka soomaalida ka dhigay midkan mayuuc ee kala daadaadanaya ee hoosta ka maran marka markaan ismaamul leenahay nolol ka maqan oo ismaamula baa jirta wax xorriyad ka maqanna way jirtaa marka horta bal aan midda fallaadha dabada aan iska siibno sidaan u fadhiisanno dadka soomaalida muddo gaaban iyo iyo hawl dhib yar baa loogu samayn karaa ismaamul qiimo leh ismaamul qiimo leh inay helaan etoobiya wax la qaybsadaan saacadday rabaana ka go'i karaan baa iyay samayn karayaan waa gartay kelmadda ama magaca ururka o n l f dabcan o-daas horena waxay u taagan tahay ogadeen bay u taagan tahay waa magaca gumaysiga hore uu bixiyo waqti badan soo jirtay laakiin dad badan baa soomaalida hadda qabiilka aada ugu badan oo xasaasiyad laga yaabaa inay ka qaadaan haddii aad doonaysaan marka xisbi qaran inaad noqotaan oo gobolladoo dhan ku fida oo mustaqbalka haddaad doorasho gashaan meel walba cod ku yeesha magacaas ma laga yaabaa dadka qaarkood inuu dhibsado idinka samayn ku jirtaa qorshe ah inaad ku bedeshaan oo magaca kale ku bedeshaan
magacan waa laga doodi shirweynaan qabanaynaa wax kasta oo soomaali ku midoobaysa waan samaynaynaa shirweynahaasaan rabnaa in lagaga wada hadlo haddana isbahaysi xoog badan oo fiican oo soomaali coalition for freedom layaahdaan leenahay s f s f s c f ururkaas waxaa la sameeyey sanadkii hore annaga iyo urur kalaa wada samaynay in lasii horumariyaan doonaynaa in coalition soomaaliya ahoo magac soomaaliya wata aan ku howlgallo waan doonaynaa magaca onlafna meelo badan buu ka anfacayaa halgankeena iyo ummadeenna iyo dadka soomaalida magaca ogadeen magac soomaali kasoo jeeda weye ethoobiyanna maha abasiniyanna maha haddii aan soomaali nidhahno waa soomaali haddaan ogaadeen nidhahno waa soomaali marka horta waxaa ilaahay mahadiya magacuunusa magac shisheeye ahayn oo ummadeen dalkeenna iyo dadkeenna iyo taariikhdeenna ummad kale ma siinhaya maaha qaar baa waxay qoraan abasinian somaliland ama ethoobian somaliland sax ma ah marka waxaa weeye dhulku iyo dadku waa dad soomaaliya wax kastoy ku midoobayaan baan samaynaynaa haddii a layihaahdo ismaamulka markaan qabana iyo inta ka horeysana waa laga sii wada tashan go-aan soomaalida isu keena iyo magac soomaalida isu keena insha allah waa la heli maantana waa midaysana annagoo onolafa iyo shacbiga soomaalina wada taageersan yahay sababtoo inaan soomaali nahay oon wadaniyiin nahay oon lilaahi nahay oon dadkan aayahooda iyo noloshooda iyo jiritaankooda iyo xorriyaddooda aan dhiig badan u huray haddana aan howl badan u hurayno xuquuqahooda iyo inay dhismaan inay midoobaan inay xoog yeeshaan inay immunity iyo difaac helaan ilaashimo inay helaan horumar inay helaan xorriyad inay u dhowaadaan habkaas bay onolaf ugu halgamaysaa dadka soomaalidu wuu la fahmay taageero fiicanna way ku haystaan ururka goobnimadoonka ee wadaniga ee soomaaliga anagu nahay magacana magac isticmaar bixiye weeye haddana magacyo aan ku midoobno iyo horumarin iyo doodi iyo soomaaliyeyn waa la wadaa waa gartay jamhuuriyadda soomaaliya dagaaladii sokeeye kadib nidaam waxay qaateen la yidhahdo four point five cidda doonta say doontaba haugu aaminsanaatee waa nidaam hadda lagu shaqeeyo laakiin waxaa laisleeyahay waxay keentay in mar kastoo ama wax la magacaabayo ama wax la qaybsanayo qabiil walba iyo jilib walba iyo jufo walba ay tiraahdo annagu waana la dhacayo inaan iska aragnaa rabnaa ama waxbaa naga maqan waxaad moodaa dhaqankaasu hadda inuu kelinkana taabtay mustacfacag jar hadda markuu dowladda qabtay oo wasiiradii iyo nidaamkii uu ku dhawaaqay dad badan siyaalo kale ay u kala magiciisiyeen marka waa mida ma isleedahay nidaamkaas horta waa in saameeyey urur ahaanse haddii ayba noqoto mustaqbalka inaad ka qayb gashaan dowladda sidee ugu xalin lahaydeen in nin walba gobolkaas degan beel walba iyo reer walba ay iska arkaan
bismillaah horta dad soomaali aan nahay oo meel lama wada joogno warna iskuma keenseeganalayi marka waxa ka dhibaatada annagana haysa dadkii soomaaliya ee xoroobay intay xorriyaddii iyo calankiiiyo ka dhargeen bay iskaga ciyaareen marka dabayl kastoo soomaaliya ka kaca annagana waa nagu soo kacda xamar iyo hargeysun baa la fiirin waxbaa sibaa loo fidhan sibaa loo labisan maalinka dambe dalkanagana si noocaan baa looga labistaa waayo soomaalida waa qoys isku xidhan oo iswada saameeya weeye ha yeeshee four point five kan la sheegahayo horta mid cadaalad ku dhisan isagu miyuu yahay asalkiisu four point five dadkasoo dad badan oo faalleyn baan arkayoo meeshuu ka yimi xataa ma yaqaanaan four point five wuxuu ahaa etoobiya keentay afar kilil iyo nus buu ahaa afarta kilil waxaa weeyaan afarta ii baardheefta samaysatay waa waa amaara rigin waa tigre rigin waa oroma rigin waa southern rigin iyo inta kaloo point five liyaado oo soomaalida ugu weyn tahay oo ah soomaalida iyo gambeelaha iyo canfarta iyo binishaangolka iyo nimanka la yidhaahdo harariyiinta intaas oo laysku daray yaa point five ahaa oo oo awoodda dowladda point five bay ku lahayn afartanna afar baa loogu qeymin jiray marka four point fiveka naftiisa soomaaliya lagu dabaqay etoobiya horta keentay meles fikraddiisa ahayd meles baa ku bilaabay etoobiya afar gobol iyo nus halkana waxaa leeyahay afar qabiil ilaan gobolamaha soomaalidu afar qabiil iyo nus afarta qabiil iyo nus waa laisla ekeysiiyuun yaa dadka isla ekeysiiya naftu xataa cadaaladda qabiilka haddaad samaynayso eh, inaad qabiil boqol kun iyo qabiil eh, half million matalan isku mid ka dhigto four point five ka xataa logic cilmiyeysa uu noqon waayey laakiin maadaama dadka soomaalida loo rabay xal uun eh, waxuun ha yimaado inuu wax yimaado dog bay ahayd ama point five ku yimaado ama dhinaca ha u badnaado ama dhinaca ka daadinayo in dadka soomaalida wax system u samaysta xal bay ahayd sidaasaa lagu sameeyey ma annaga eh, dabayshaa wayna soo yargaadhay laakiin four point five ma aaminsan shacbi keliya anaho soomaali ah qabaa'ilo badan baa dega meesha oo sodomeeye ku dhow oo soomaali ah laakiin soomaali baan nahay sadkana soomaali baan ku qaybsanayna annagu waxaan rabnaa inaan xisbi wadani aan noqono qabaa'iladoo dhan ka qayb qaataan gobolada iyo degmooyinka o dhan lagaga soo biiro gobolada iyo degmooyinka o dhan iska sharaxa koow iyo tobanka degmo iyo sagaashanka degmo iska koow iyo tobanka gobol iyo sagaashanka degmo iska sharaxa dad aqoon-yahan oo kaadir oo deegaan ka soo baxay ay ururka iyo hogaamintii soo galaan oo ay ka qayb galaan eh, eh, howlaha federaalka ha- howlaha dhisida dowladda kililka howlaha hogaaminta jabhadda inay ka qayb galaan marka waxaan waxaan meritkan fiirin doonaa qualitiga iyo waxqabadka iyo soomaalinimada yaan laba walaala ah ku kala fadilaynaa mooyaane abtir ku kala soocimayn haddii aa layidhaah waa gartay eh, laba su-aalood oo yaryar baan rabaa inaan eh, kusoo gebagabayno adoo bobsiina waa mide eh, xiriirka in ka dhexeeya idinka iyo dowladda hadda gobolka haysata maxay tahay Eh, tan labaadse eh, dhul badan baad hadda maraysaan oo shacab badan oo qurba joogo gobol kasoo jeedaad la hadlaysaan fariimaha aad u wadaan iyo uh, maaragta waxaad kala sheekeysanaysaan oo aad eh, u- hadda ula kulmaysaan maxay yihiin xidhiir fiican baa annaga iyo dowladda ismaamulka soomaalida soomaaliya state naga dhexeeya arrimaha nabadgelyada arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada oo dhan waan ka wada shaqaynaa guddi labada dhinac isku xidhaa jiro oo lix iyo lix ah laba iyo tobanka xubin oo lixna xagga dowladda ka socota lixna xagga jabhadda sidoo kalena dowladda federaalka iyana xidhiir aad u fiican baa naga dhexeeya Eh, afar wasiir iyo lix mas-uul oo on lef oo ka wada shaqeeya jira arrintaa wada hadallada arrimahan etoobiya isku diidana in laga sii wada hadlo xidhiir aad u fiican baa dowladda eh, kililka naga dhexeeya iyo wada shaqayn soomaaliyeysanoo wadani ah oo adiga arkaya maanta xafladihii dowladda oo dhan way kasoo qayb gashay xafladii ururka lagu dhigahayay madaxweynihii baa ka hadlay xafladahooda waan kala qayb galnaa maamulka dowladda waan la dhisnaa shacabka iyo maamulka waan isku xidhnaa Eh, dee dan ummad hal shacbi oo hal dan le baan nahay marka midka mi- kursiga fadhiya hadduuse xisbiganaga ahayn ma aha macnaheedu inu shisheeye yahay waa shacabkanagii waa waa dowladanadii waanu garab istaagaynaa haddii la yidhaahdo taanu doonayn inaan dhisnano tu iyada kasii waxtar badan weeyaane eh, mid aan meel kale ka keenayna ma aha Eh, socdaalkana wuxuu weeye waxaa weeye inaan dadka soomaalida ah iyo jaaliyaadkii soomaalida ogaadeen iyo taageerayaashii jabhadda inaan la socodsiina maxaa dhacay maxaan filaynaa maxaan maxaynu gaadhnay maxaan qabsannay dadka soomaaliyeed inaan u warrano maadaama ay ay socdaan isbedelo qowmiyad ku dhisan ay etoobiya ka socdaan oo ay saameeyeen deriska soomaaliya iyo kenya iyo jabuuti iyo iyo S- suudaan iyo kulli way saameysay isbedelada etoobiya arrin qowmiyadeed baa socota marka qowmiyadda soomaalida dadka ugu roolka weyni ee ugu xorsan waa dadka jaaliyaadka jooga jaaliyaadka soomaalida inaan u warrana ahayd oo meesha wax marayana aan la socodsiin oo inahu nala socda halkaasaan joognaa indhaha nagu haya waardiya naga haya aan isku xidhnaano danta guud ee soomaali iyo danta soomaali state ee soomaalida ee soomaalida ogaadeeniya een etoobiya kasoo dhicinayna nal- nala socdo kaalintiina ka qaata inaan dhahno oo wixii dhacay la socodsiina sidaasuu ahaa
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.